marka hore horta waxaanu dee u sheegaynaa shacabka iyo iyo saxaafadaba in xukuumaddanu ay sharcigii dalka iyo dastuurkiiba ku tumatay maalin walba qodob baa la jebiyaa subaxii waagu beryaba marka maanta waxaynu u fadhinaa qodobka labiyo soddonaad oo saxaafadda ka hadla iyo qodobka siddeed iyo labaatanaad oo xaqa dacwadda qofka bilaadanka ahi inuu dacwoon karo oo dacwad loo ogolaado marka taa laga gudbo waxaanu runtii cambaaraynaynaa codeer ku cambaaraynaynaa xadhigga iyo caburinta iyo cagajuglaynta lagu hayo saxaafadda hadda ay ugu dambeeyeen labadan jaraa'id iyo websaydadan hubaal iyo haatuf oo websaydyadiina laga xidhay iyagiina la xidhay dadkii lahaana qaarna la xidxidhay oo lasoo daayay qaarna loo cagajuglaynayo in iminka la xidxidho la doonayo aada iyo aad baanu u cambaaraynaynaa waxaanu kaloo cambaaraynaynaa cagajuglaynta iyo hanjabaadda ku dhacda ganacsatada hodheelada leh ee la yidhaha hodheelkiina ma kiraysan kartaan oo waxba kuma qaban kartaan shirar laguma qabsan karo marka codeer baanu ku cambaaranaynaa waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda inay inay ka dayso oo ka waantoodo cagajuglaynta iyo xadhigga ay ku hayso ganacsatada ama saxaafad ha noqoto ama ganacsato kale ha noqoto muwaadiniina waxaa ogeydeen wixii jaamacadaha ka dhacayay iyo ardayda jaamacadaha waxaanu runtii aada iyo aada uga xuno kasoo horjeednaa waxa ardayda jaamacadda lagula kacay ee wasiirka u jiray haafa kilomitrka ama ama ama shanta boqole mitir u baahnaa inuu u tago bridgka labada dhinac layskaga taagay xabadda lala dhacayay ayaanu aada u cambaaraynaynaa waxaanu kaloo cambaaraynaynaa in shirikadihii isgaadhsiinta loo dhaafo maamulkoodii la gacangeliyo shirkadahoodii waaran loo geeyo laydhao hebel laka xidh hebel loo oo awood loo isticmaalo ayaanu iyadana cambaaraynaynaa waxaanu leenahay oo ku baaqaynaa haddaanu nahay institutionadan wada qabtay collisionka wada qabtay shirka jaraa-id maanta ama halkan isugu yimi iyo haddaanu nahay xusbiyada mucaaridkaba xukuumaddu iyadaa ka mas-uul noqon doonta haddii ay si deg dega wax uga qaban weydo oo usii dayn weydo websaydadaa iyo jaraa-idadaa ay xidhay oo ay u ixtiraami weydo xuquuqda uu shacabku leeyahay ee ganacsaduhu leeyahay ee muwaadiniintu leeyihiin iyadaa ka mas-uul noqon doonta waxa ka soo baxa iyo dhibaatada ka dhacda marka waxaanu leenahay intaan xeedha iyo fadhaal kala dhicin sii daaya oo dadka xorriyaddooda usoo celiya oo jaraa-idka faraha ka qaada oo ula dhaqma ummaddu siday idiin dooratay ee kursiga idin geysay qor inagumaydu qabsan namaydin xoogin waa laydin doortay dimuqraadiyad baa ku timaadeen sidii baa laydinka qaadaya innagu odhan mayno sidii kulmiye dhigad baa laydinkaga soo saaraya laakiin shacabku idinka qaadaya wuxuu idiin dhiibtay haddii aad siday tahay ugu dhiqi weydaan assalaamu calaykum